بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وقال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل وهذا كان فاصل مدوحك لساره في نواقد الوضوء وحو فصل يهي وحيالها وسقاتك برية أيو فصل يهي sheekha raximahullahu tacaala halkan wuxuu uga hadli doonaa qofku markii uu soo weyse qaatay waxyaalaha weysada ka burin kara oo sharciga islaamku uu ku tilmaamay nawaaqid waxyaalaha weysada buriya waladii midkii yanqudu lwuduuca weysaqaadka waxa buriya sitatu ashyaa'a lix shayo waxyaalaha weysaqaadka qofka muslimka ah ka burin kara waa lix qaybood maa iladii kii weeye kharaja huwa maaguba ka soo baxay min asabiileyni min axadi asabiileyn labada jid oo bini aadamka ay wax ka yimaadaan mid ka mid a wixii ka soo baxa kan ugu horeeya ee weysaqaadka qofka muslimka ah ka burinaya waxaa weeye waa labada jid oo qofka bini aadamku ay wax uga yimaadaan waa midka saxaradu ay ka timaado iyo jidka kaadidu ay ka timaado labadaa jid mid ka mida wixii ka soo baxa weysadii way burinayaan waxaan farqi kala lahayn sawaaun kaana muctaadan aw naadiran yacni labada jid midkood waxa ka soo baxay ha noqdo shay loo caado lahaa oo bini aadamku dabiico ahaan iyo caada ahaanba ay oqoon jireen sida saxaradii kaadidii iyo wixii loo caadada lahaa ama ha noqdo wax naadir ah oon la arki jirin oo inay meeshan ka yimaadaan aan caado loo lahayn tusaale ahaan dhagaxa ka soo baxay meeshii saxaradu ka iman jirtay ama kaadidu ay ka iman jirtay ayaa waxaa ka soo baxay dhagax ama waxaa ka soo baxay tixiri ayaa ka soo baxay ama qoray ayaa ka soo baxay waxay doonaan ha noqdaan muctaad aw naadir ama wax dabiiciyo bini aadamku uu dabiico ahaan hore u yiqiinay ha noqdo ama wuxuusan hore isugu arki jirin ha noqdo mar walbaba weysadii way burayaan maxaa yili waxaa u daliilaa qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi aw jaaءa axadu minkum min alqaa'idi qof adinka idinka mida meesha qaa'idka hadduu yimaado waa saxarada meesha lagu saxaroonayo hadduu yimaado ilaahay wuxuu tilmaamay inay ka mid tahay waxyaalaha weysada burinaya wannowmu hurdadiihu calaa gayri hay-ati اlmutamakini qofkii salkiisa adkeeyey ee dhulka ku adkeeyey qaabkiisii qaabkaas kayrkiis loo hurdo qof salkiisa dhulka ku adkeeyey qaabkiisii qaabkaas kayrkiis in loo hurdo qeybta labaad qofka weysadiisa burin karta waxaa weeye qofkii hadduu hurdo qof salkiisa ku adkeeyey yacni dhulkii qofkaas qaabkaas uu u hurdayo maahane qaab kale hadduu u hurdo hurdadaas waxay ka mid tahay waxyaalaha weysaqaadka burinaya hurdadaas marka qofku yacni hadduuba hurdo oo nidaamkaas mutamakinka mooye nidaam aan ahayn hadduu ku hurdo weysadiisii way burtay marka maxaa loola jeedaa hay-atulmutamakin hay-atulmutamakin ulajeedada laga leeyahay waxaa wey waa qof mark isagoo fadhiya ayuu labadiisii lugood uu sidaa isku dhaafsaday wuu fadhiyaa labadiis lugoodu sidaa isku dhaafsaday salkiina dhulkuu ku adkeeyey qofkaa hadduu si kasta uu u hurdo qaabkaa hadduuba u fadhiistay weysadiisii ma burrayso amaa qofku isagoo labadiisii lugood mid ka mida taagay oo cajirkii ama jilibkii kor u taagay ama labadiisii jilboodba kor u taagay ayuu sidaa u fadhiistay markaasuu hurday weysadii way ka burtay weysadii way buraysaa markaas lannahu xadiidkii sayidunaa cali uu nabigeena ka warinayey sala allahu calayhi wasalam ee xadiidkaasu abu daawuud uu soo saaray ayaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku yidhi wikaau sahi alcaynaani faman naama falyatawada nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi dabada waxaa xarig u ah labada indhood labada indhood ayaa dabada waardiyeeyey labada indhood iyagu waardiye faman naama qofkii hurda falyatawada ha soo weyse qaato nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu tilmaamay qofku hadduu hurdo in weysadiisii ay burtay wa zawaalu lcaqli caqliga zuulitaankiisii wey bisukrin sakhraamid oo caqligii ku zuulay ow amase maradin ama jiro kale uu ku zuulay waxaa kaloo weyse qaadka qofka ka buurinaya waxaa ka mid a qofka caqligiisii hadduu tegey caqligiisiyaa tegey biayi sababin min alasbaab sababtuu doonaha u tago caqligu caqligii wuxuu ku tegey maalan wuu sakhraamay waxyaalo wuxuu cabbay caqliga baabi'inaya tusaale ahaan khamradii oo kale daroogo oo kale kaniini caqliga baabi'inaya oo kale waxyaalahaasuu cabbay ama waxaa lagu duray cirbadahan yacni dadka suuxinaya cirbadda dadka suuxinaya ayaa lagu duray weysadu way ka burtay marba haddii la suuxiyey caqligiisii biayi sababin min alasbaab sababkuu doono caqligu ha ku tago marba haddii qofka caqligiisii uu tago weysadiisi way burto aw amase maradin ama jiro ayuu caqligii uga zuulay ka junuunin waali oo kale oo xanuunsaday oo u waashay caqligiiaa ka zuulay ama aliqmaa ayuu caqligii uga tegay wuu miir daboolmay oo wuu sooxay marba haddii caqligiiba uu tago weysadii way burto waxaa ka mid ah dadkan mararka qaar yacni qur-aanka marka lagu aqrinayo oo jinka qaba aayadihii qur-aanka markii lagu akriyo suuxay weysadooda ay burayso qofkii jinuu qabaa qur-aankii markii la saaray ayuu suuxay oo balaayadiyaa ka kor hadlayso waa la garaacayaaho hadhow haddii waraysi laga qaado wuxuu leeyahay goormaa lay garaaca oo nabraan igu yaallahay maxay yihiin xaggee layga keena waxba kale qofka marba haddii qur-aanka lagu aqrinayo isagoo jin qaba oo markaa jinkii intuu ka dul hadlo dareenkii uu ka tago waxay ka mid tahay waxyaalaha asbaabta weysada burinaya ayay ka mid tahay walamsu rajuli ninka taabashadiisii weeye almar-ata haweeney uu taabto haweeneydaasoo alajnabiyata ee ajnabi loo nisbeeyey min gayri xaa'ilin wax u dhaxeeya la-aantiisna uu taabto iyadoo haweeneydii jirkeedii iyo jirkiisii wax u dhaxeeya aysan jirin hadduuba qofku uu taabto haweeney ajnabi ka ah weysadii way ka burta maxaa yeelay waxaa u daliila qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi aw laamastumu nnisaa ilaahay subxaanahu watacaala markuu inoo tilmaamayey waxyaalaha weysaqaadka burinaya wuxuu ku soo daray aw laamastumu nnisaa haddii dumarka aada taabataan aayaddaas marka aljasu bilyad waxaa ku fasiray sayidinaa cumar iyo wiilkiisii cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullaahi bnu mascuud saxaabadaas waxay ku fasireen awlaamastumu nnisaa muraadka laga leeyahay inay tahay aljasu bilyadi in gacanta iyo wixii la mida lagu taabto oo aan loola jeedin jimaac jimaac inaan loola jeedin ee loola jeedo taabashada sayidinaa cumaraa ku fasiray wiilkiisaa ku fasiray cabdullaahi bni cumar weliba riwaayada cabdullaahi bni cumar inuu aayaddan uu ku fasiray aljasu bilyadi waxaa warinaya imaamu maalik kitaabkiisa almuwadac ayuu ku wariyey bisanadin saxiix waa sanad ka sugnaaday saxaabiga cabdullaahi bni cumar inuu ku fasiray owlaamastumu nisaaa aljasu bilyad in haweeney ajnabiya gacanta lagu taabto iyo wixii la mida lagu taabto in weysadu ay ku burayso lidaalika marka waana sida uu ku dhisan yahay madhabka alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala lidaalika marka adiga waxaa kuu habboon mar walbaba yani dadka qaar waxaad arkay waxay kuleeyihiin weysadii aniga haddii aan haweeney ajnabiya aan taabto weysadii waxay leeyihiin igama burin maxaa yeelay uma kasaynin oo kas anigu inaan u taabto yacni uma niyeysan ama ulama jeedin kas uma taaban mas'aladani farqi kale ma laha ama kas u taabo ama niyeyso ama ha niyeysan marba haddii nin iyo haweeney kale ajnebiya ay istaabtaan labadoodaba weysadii way burtay waxaa shardiga marka masaladan shardi ah weliba culimada fuqahada waxay leeyihiin walow kaanat meyita qofka la taabanayo meyd ba ha noqdo hadduu doono maalan haweeney meyd ah adigoo nin ah iyadiina ay tahay haweeney qaangaar ah ayaa taabata waana meyd weysadii way kaa buraysa weysadii way kaa buraysaa masaladan marka fuqahada waxay u shardiyeen waxaa shardiga yidhaaheen ikhtilaafu ljinsi in la helo yacni labada qofoo weysada iska burinaya waa in jinsigooda uu iskhilaafsan yahay yani nin iyo naag waa inay kala noqdaan waxaa kaloo shardi ah an yakuuna lamsu bilbashra bilbashara waa in jirka ay iska taabtaan maxaa baxay timaha iyo haddii timaha iyo ay iska taabtaan ama cijiyaha ay iska taabtaan ama ilkaha ay iska taabtaan weysadii ma burayso yani meesha la iska taabanayo waa inay noqoto jirka waa inay noqoto waxaa kaloo shardi ah xadda shahwa inay gaaraan labadooda mid walba ee ka mida yacni xadkii la ishtihayn lahaa ama la damaacin lahaa labadooda mid walba oo ka mida waa inay gaaraan xadda shahwa xadda shahwa la yidhi maxaa baxay qofkii hadduu saqiir iska yahay haweeney gabar saqiir iska ahoo xadkii la damaacin lahaa ama la ishtihayn lahaa aan gaarin waysadu kaama burayso waxaa kaloo shardi ah cadamu lmaxramiya waa inaysan maxram isku ahayn sida matnigaba aan ka fahmayno almara alajnabiya markuu sheekhu ku leeyahy alajnabiya maxaa loola jeedaa cadamu lmaxramiya waa inaysan maxram isku ahayn ama haddii maxramnimo ay ka dhaxayso sida walaashii eedadii hooyadii habaryartii ama waaba musaaharo maalan aabbihiis xaaskii uu qabay oo kale ama wiilkaagu gabadha uu qabo oo kale musaahara idinka dhexayso haddii marka maxramnimo ay jirto weysadii ma burayso waxaa kaloo shardiga cadamulxaa'il waa in wax u dhaxeeya aysan jirin sida kitaabkaba aanu ka fahmayno min hayri xaa'ilin ama haddii wax u dhaxeeya ay jiraan weysadii markaas ma burayso almar'ata alajnabiya marka haweeneydan ajnabi la yidhi maxaa baxay meesha ku soo baxaya waxaa baxay kullu man yaxrumu atazaawuju baynahumaa cala ata'biid kullu man yaxrumu atazaawuju waa laba qof walboo inay isguursadaan ay xaaraam tahay cala ta'biid oo ebed ay xaaraam tahay inay isguursadaan kuwaasi weysada iskama burinaya maxramiya waa kullu man yaxrumu atazaawuju baynahuma waa laba qof oo kasta oo inay isguursadaan ay xaaraam tahay cala ta'biid abadan sharcigu uu weligiisba uu xarimay inay isguursadaan labadaa qof weysada iskama jebinayo walamsu rajuli ninka taabashadiisii wey ninkaasoo almar'ata walamsu rajuli ninka taabashadiisii wey almar'ata haweeney uu taabto haweeneydaasoo alajnabiyata ee ajnebi ah walow meyitatan meydba ha noqoto hadday doonto min hayri xaa'ilin wax u dhaxeeya la-aantiisna uu taabto wamasu farji alaadamiyi ruuxii bini aadamka ahaa farjigiisii farjiga oo meesha uu ka kaadinayo cawrada cawrada uu ka kaadiya waxaa la yidhaha farji wamasu farji alaadamiyi ruuxii bini aadamka ahaa cawradiisii cawradaa taabashadeedii bibaadini ilkafi calaacasha baadinkeeda waa calaacasha caloosheeda calaacasha caloosheeda uu ku taabto ayaa weysadii burinaya waxyaalaha kaloo weysada burinaya waxaa ka mid a qofka bini aadamka ah cawradiisa cawrada waxaa loola jeedaa farjiga oo meesha uu ka kaadiyo halkaa unbaa loola jeeda meesha uu ka kaadinayo ayuu wuxuu ku taabtay calaacashiisa caloosheeda calaacasha caloosheeda ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye labadan calacalood markii sidaa aada isugu daboosho inta isku daboolmaysa ayaa waxaa la yidhaha baatin ama calooshii calacalaha taasaa la yidhaha inta isku daboolmaysa intaa isku daboolmaysa adigaa iska taabtay adiga naftaada iska taabtay weysadii way kaa burtay dakarkaagii aada ku kaadinaysay ayaa taabatay way kaa burtay weysada ama qof kalaad ka taabatay walow kaana sagiira cunug yaroo xalay dhashaba allaha ka dhigo haddii yacni aada cawradiisa taabato meesha uu ka kaadinayo aada taabato oo dakarkiisii aada taabato mis masaladanna yani masalatu almasi looma shardiyo ikhtilaafu ljinsi yani nin iyo naag inay kala yihiin shardi ma ah adigaa iska jibin kara adiga cawradaada haddii aad taabatid sida way kaa burto wamasu xalqati duburihi shaksiga dabadiisa dabadaa wareegeeda wareegaas taabashadiisii yacni xalqada ulajeedada laga leeyahay waa meesha wareegaaho laga saxaroodo oo markaa yani saxaradu ay ka soo baxayso halkaas wey qofku hadduu taabto waysadii way ka burto waysadii way ka burto halkaa hadduu taabto xalqada la yidhi maxaa baxay dabadan yani meesheeda kore doosha meesha soomaalida doosha ay u taqaano doolaha kore weysada ma burinayaan doosha kore hadduu taabto meesha wareega hadduu taabto meeshaas way marka weysada burinaysa xalqada cala lqowli qowlka haddaanu qabanno qowlkaasoo aljadiida ee cusba yacni mas'aladan dabadan wareegeeda weysadu ma burisaa mase ma buriso laba qowluu ku leeyahay imaamu shaafici laba qowl ayuu ku leeyahay qowlna waa qowl qadiim qowlna waxaa la yidhaha alqowl اljadiid imaamu shaafici raximah اllahu tacaala dabada wareegeeda weysada way burin wuxuu ku yidhi qowlkiisii jadiidka ahaa oo cusba ayuu ku yidhi maxay kale yihiin marka labadan qowl qowl qadiim iyo qowl jadiid qowlkan qadiim waxaa la yidhaha alqowl اlqadiim maa qaalahu aw nasa calayhi الshaaficiyu bibaqdaad tasniifan aw imlaa'an aw iftaa'an maa qaalahu aw nasa calayhi الshaaficiyu bibaqdaad waa qowlka qadiimka ah waa wixii imaamu shaafici uu ku yidhi magaalada baqdaad markuu joogay waa caasimadda ciraaq magaalada baqdaad markuu joogay hadaladii uu yidhi w tasniifanuu ku yidhi kitaabuu ku sanifay sida kitaabkiisii la yidhaha alxuja kitaab la yidhaha kitaabu اlxuja ayuu wuxuu ku qoray aqwaashiisii qadiimka ahayd imaamu shaafici raximah اllahu tacaala aw imlaa'an ama ardaydiisii uu u meeriyey aw iftaa'an ama qof su-aal weydiisay uu ku jawaabay intuu baqdaad joogay intuu baqdaad joogay wixii uu sanifay ama uu ardaydiisii u meeriyey ama uu fatwo ku bixiyey sheekhu uu jawaabay kaasa waxaa la yidhaha alqowl اlqadiim qowlkii hore qowlkaas marka qadiimka isagu wuxuu leeyahay xalqada duburka dabada wareegeedu haddii la taabto weysadii ma burayso qadiim qowlka qadiimka markuu joogay yani ciraaq gaar ahaan caasimadda ciraaq ee baqdaad markuu joogay qowlkaasuu sheekhu iftoon jiray kitaabulxujana uu ku qoray kitaabkiisa la yidhaha kitaab ulxuja ayuu ku qoray sheekhu marka raximah ullahu tacaala markii masar uu yimid waa ka laabtay qowlkiisii qadiimka ahaa oo baqdaad markuu joogay uu jawaabay oo u iftooday wuu ka laabtay markuu masar tegey walidaalika masar hadaladii sheekhu raximah ullahu tacaala kutubtii uu ku qoray masar sida risaaladiisii oo kale kitaabkiisi la yidhaha al-um oo kale wuxuu ku qoray markuu masar uu tegey marka masar wixii uu ku jawaabay ama kutub uu ku qoray ayaa waxaa la yidhaha alqowl اljadiid wahada huwa raajix labada qowlna sheekh hadday iskhilaafaan qowlkiisa qadiimka aho oo markuu joogay ciraaq uu kitaab ulxuja ku qoray ama uu talaamiidda u meeriyey ama uu ifto ku bixiyo dad uu u jawaabay waxaa ka raajixsan masar hadaladii uu ku yidhi ama kutubtiisa uu ku qoray ama uu ku iftooday hadallada masar uu ku yidhina waxaa la yidhaha qowl ljadiida qowl ljadiid alqowl اljadiid waa maa qaalahu aw nasa calayhi bimisra waa wixii uu ku yidhi magaalada masar tasniifan aw imlaa'an aw iftaa'an markuu sheekhu masar uu joogay wixii uu masar ku qoray oo kutub ah ama uu ardaydiisa u meeriyey ama uu dadka u jawaabay intaasa waxaa la yidhaha alqowlu aljadiid sheekhana raximah llahu tacaala aqwaashiisa qowlka qadiimka iyo qowlka jadiidka haaliban sida haalibka boqol kiiba sagaashan iyo sagaal waxaa raajixa qowlka jadiidka ah aqwaashiisa jadiidka oo masar oo kutubtii uu ku qoray ama uu fatwada ku bixiyey oo dadka ugu jawaabay ayaa raajixa marka madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala waa madhab munaqaxa waa madhab sheekhu raximah اllahu tacaala uu aada ugu dadaalay kitaabka iyo sunnahana uu kala soo dhex baxay madhabka imaamu shaaficina raximah اllahu tacaala wuxuu ku dhisan yahay afar shay ayuu ku dhisan yahay alkitaab wاsunna wاlijmaac wاlqiyaas afartaas ku dhisan yahay mas'ale ma jirto oo sheekha raximah اllahu tacaala madhabkiisa ka mid a ilaa afartaasi ku dhisanta imaa aayad qur'aana ima xadiis nabigeena salى اllahu عalيه wasalam ima ijmaac اlmuslimiin waxyaala muslimiinta culimmadooda ay isku waafaqeen ima qiyaas oo mas'alo kale sheekhu uu uga qiyaas qaatay raximah اllahu tacaala madhabka marka sheekhu wuxuu ku dhisan yahay afartaas adilo ayuu ka ambaqaadaa oo uu ku dhisan yahay waxaana la yidhaha madhabkan imaamu shaafici raximah اllahu tacaala maxaasintiisa iyo wanaagyaalkiisa waxaa ka mid a waa almadhab اlwaxiid المنقب المنقح بيد صاaحبه يعني أصuلا وفروuعا waa mdhaبka kali ah oo شheekii asaasay uu gacantiisa uu ku qoray oo usuuشha uu deliishanayana kitaab la yihaaho الrisaaلة uu ku qoray yaعnي madhabkiisa meesha saldhiga uga ah kitaab dhan uu ka alifay siduu wax u deliishanayo madhabkiisu meesha uu ku tiirsan yahay الrisaalة kitaab la yihaahu ka qoray xagga usuusha madhabka furuucdana kitaabuu ka qoray masaa'ilkan furuucdaahu maxaa wey sida buriyey maxaa xalaala iyo maxaa xaaraamana wuxuu ka qoray kitaab la yihaaho alum kitaab la yihaaho alum ayuu ka qoray marka madhabkan imaamu shaafici raximah llah taala sheekhu intuu noolaa uu madhabkiisaba caddeeyey usuusha uu ictimaadayana alrisaaluu ku caddeeyey furuucdana masaa'ilka khaaska ah ee furuucda ee ka farcamaya usuushana kitaab la yidhaha al-um ayuu ka qoray sheekh raximah اllahu tacaala waxaana madhabka ictinaaqay oo qabsaday akharu اlmuxadisiin culimmada ahlulxadiiska intooda badan shaaficiyi ahay markii la fiiriyo yani sheekhan daara qutni markii la fiiriyo imaam الnasaa-i raximah اllahu tacaala imaam اlbukhaari xataa subkiga wuxuu ku daraa dabaqaat الshaaficiya alkubraa ayuu ku daray khadiib اlbaqdaadi markii la fiiriyo alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala dadka mutaakhiriinta ahaa ibnu xajar alcasqalaani ibnu salaax albayhaqi ibnu casaakir dadkii darajat اlxifdi cilmu اlxadiis ka gaaray intooda badan waa madhabka ay qabsadeen madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala maxaasinta madhabkan imaamu shaafici maxaasintiisa waxaa ka mid ah xadiis waxaa jiray nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam laga wariyey oo abu daawuud uu sunankiisa ku wariyey xaakimna uu ku wariyey kitaabkiisa almustadrag nabiga salى اllahu عalayh wasalam uu yihi in allaha yabcaثu lihadihi اlأuma calىa ra'si kuli miئati sana man yujadidu man yujadidu laha diinaha ilaahay ummadan boqol sano walba markuu xirmaba qarniga hal qarni markuu dhammaadaba ilaahay wuxuu usoo diraa ruux caalimahoo weyn oo ummadda diinteeda u hogaamiya boqol kasta ilaahay wuxuu soo saaraa caalim aan laga daba hadli karin oo ummadda ugu cilmi badan ayaa boqol walba ilaahay soo saaraa huri nabigu sala allahu calayh wasalam xadiiska abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey xaakimna wuxuu ku wariyey mustadragiisa marka boqolkii ugu horreeyey ilaahay wuxuu soo saaray mujadidkii laysku waafaqay cumar bnu cabdilcasiis madaxweynena wuu ahaa caalimna wuu ahaa waa boqolkii ugu horreeyey boqolkii labaadna adduunka ama caalamka wuxuu u oqoonsaday alimaamu shaafici ayaa ilaahay soo saaray boqolkii labaad diinta isagaa hogaaminaya sheekha raximah اllahu tacaala leannu sheekha boqol iyo kontonkii u dhashay taariikhda hijriga boqol iyo kontonkii u dhashay laba boqol iyo afartiina waa geeriyooday sheekhu raximah اllahu tacaala marka wuxuu ahaa imaamu shaafici mujadid almiat الthaaniya boqolkii labaad ninka caalamka dhan ilaahay usoo saaray oo diintaba maaragtaa yani hogaaminayay arinka diinta oo xadiiska abu daawuud lagu sheegay iyo xadiiska xaakim uu warinayo imaamu shaafici uu ahaa raximah اllahu tacaala boqolkii saddexaad laba sheekh ayaa lagu tilmaamaa abulxasan alashcari iyo ibnu surayj ashaafici abulxasan alashcari iyo ibnu surayj الshaafiعي ibnu surayjna wuxuu ahaa madhabka shaaficiyada culamada heesta u ahaa boqolkii saddexaad u ahaa mujadidkiisa diinta soo cusboonaysiiyey boqolkii afraad wuxuu ahaa mujadidkii diinta hogaaminayey sheekhii la dhihi jiray abuطayib sahlun الscluuki waa mujadidu almiئaة الraabica boqolkii afraad abuطayib sahlun الscluuki shaaficiyuu ahaa haddana madhabka shaaficiyadu haystay sheekhaas boqolkii shanaad waxaa mujadidka ahaayoo diinta dhan loo aqoonsaday inuu hogaaminayey abu xaamid alghazali raximah اllahu tacaala saaxibu ixyaa culuum اddiin sheekha iskale usuuli uu ahaa faqiih ah abu xaamid alghazali boqolkii shanaad uu ahaa mujadidkeeda ee loo aqoonsaday oo diinta hogaaminaya boqolkii lixaad wuxuu ahaa sheekhii la dhihi jiray fakhrudiin alraazi oo kaana shaaficiya fakhrudiin araazi isaguna wuxuu haystay madhabka shaaficiyadu haystay boqolkii toddobaad wuxuu ahaa sheekha diinta caalamka dhan hogaaminayey ibnu daqiiq ilciid xaafidkii weynaa ibnu daqiiq ilciid fiiri marka kulligood dadka diinta hogaaminaya ee caalamka dhan lambar weyn ka ahaa shaaficiyi wada ahaya mujadidkii labaad imaamkiiyuba ahaa imaamu shaafici boqolkii labaad mujadidkii boqolkii saddexaadna ibnu surayj ashaafici ama abulxasan alashcari boqolkii afraadna abu ayib sahlun assucluuki boqolkii shanaadna abu xaamid alghazali boqolkii lixaadna fakhrudiin alraazi boqolkii toddobaadna ibnu daqiiq ilciid kulligood marka shaaficiyo kulligood shaaficiyo marka waxaa weeye walidaalika xaafid la dhihi jiray taajuddiin cabdulwahaab asubki ayaa intuu la yaabay silsiladan sidan u tixan ilaa kulligood waa shaaficiyi ahayeen dadkaa diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu ku noolaynayo wuxuu yidhi marka sheekhaasi taajuddiin asubki wandur lisiri illaahi ana alkula min asxaabina fafham waansif turshadi wuxuu yidhi wandur fiiri lisiri illaah ilaahay sirtiisa fiiri ana alkula min asxaabina dadka mujadidiinta ah oo caalamka diinta boqolaalkaas u hogaaminayey kulligood waxay ahaayeen min asxaabina asxaabta imaam shaaficiya ahaayeen fafham ee hadalkan fahmu yihi waa ansif garsoor iyo cadaaladna samee turshadi ha lagu hanuuniye gabayuu ka tiri wandur lisiri illaahi ana alkula min asxaabina fafham wa ansif turshadi gabaygaasu ka tiri kulligood waa shaaficiye marka madhabkan waxaa weeye waa madhab ilaahay subxaanaه wa tacaala diinta islaamka uu ku ayiday oo diinta islaamka ilahay uu ku xoojiyey subxaanaه wa tacaala dadkii mujadidiinta caalamka dhan intaasoo boqolaal sano loo aqoonsanayay nin walboo caalamka markaa boqolkiisa ku hogaaminayay shaafici u ahaa madhab shaafici ayuu haystay wamasu xalqati duburihi calى اljadiidi faslun hada kan faasilu mid wax kala saara waay fii ma yuujib اlgusla wuxuu u fasal yahay waxyaalaha qubayska waajibiya waladii midkii yuujib اlgusla qubayska midka waajibiya sitaةu ashyaa lix shay wey ayaa qubayska waajibisa ثalaaثaة saddex tashtariku fiiha fi ثalaaثa saddexdaas waxaa shirko ku ah alrijaalu والnisaa ragga iyo dumarka ayaa shirko ku ah wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala waxyaalaha qubayska waajibiya waa waxay ka kooban yihiin lix qaybood saddex ragga iyo dumarka waxay ku yihiin shirku saddexdaa ragga iyo dumarka ay shirkada ku yihiin wahiya alaaadaa saddexda kan ugu horey iltiqaau lkhitaaneyn labada gudniin kulankooda waa meesha haweeneyda laga gudo iyo meesha ragga laga gudo labadaas gudniin inay iskulmaan oo isdhex galaan haweeneydii meesha laga gudayay iyo meeshii khitaankii xashafa layidha ragga meesha khitaankiisa xashafada waa dakerka maaragta ninka ragga cawradiisa meesha ugu horeysa xashafa la laga gudo labadaas haddayba istaabtaane isgalaan qubayskii waa waajiba ama biyo ha yimaadaan shahwa ha timaado yaysan imaanin dakerka cawradu ninka markaas yacni intishaar iyo awood iyo ha lahaado yuusan awood lahayn farqi kale ma laha xaaladdu doono ha ku sugnaado marba haddii labadaasiba ay isdhex galeen oo ayba kulmeen qubeyskii waa waajiba qubeyskii markaas wuu waajiba axaadiis badan ayaa nabigeena salى اllahu عalيyه wasalam oo masaladan uu ku caddeeyey waxaa ka mid ah xadiiskii bukhaari iyo muslim abi hurayra ay ka warinayeen oo nabiga salى اllahu عalيه wasalam uu yihi idaa jalasa bayna shucabiha اlarbaci ثuma jahadahaa faqad wajaba alguslu nabigu salى اllahu alيه waslm wuxuu yidhi afarteeda waaxood inta u dhexaysa hadduu ninku haweenayda uga fadhiisto ثuma jahadahaa uu jimaaco faqad wajaba alguslu afarteeda waaxood inta udhexaysa hadduu ku fadhiisto uu jimaaco qubeyskii waa lagu waajibay uu yihi nabigu salى اllahu alيه waslm riwaayo kale imaamu muslim saxiixiisa uu ku wariyey waxaa ku sugnayd wain lam yunzil yuusanba mani dejin hadduu rabo biyaba yaysan ka imaan hadday doonto oo xadiiskaa nabiga ku yihi sala allahu alayh wasalam wainzaalu lmaniyi manida dejinteedii w waxaa kale qeybta labaad ee ragga iyo dumarku ay shirkada ku noqonayaan oo qubayska waajib yeelaya waxaa weeye in maniyo ay timaado ninkii raggaa maniyaa ka timid isagoon waxba jimaacin ama haweeneydii ayaa maniyu ka timid iyadoon waxba jimaacin ayaa maniyu ka yimaada qubaysku markaa wuu waajibay lanna waxaa tusinaya xadiiska imaamu muslim saxiixiisu ku warinayay min xadiisi abi saciid alkhudri ee nabiga salى اllahu alayh wasalam uu ku yihi inama almaau min almaai inama almaau biyuhu min almaa biyo xaggooda ka ahaaday yani inama almaa min almaa maxaa loola jeedaa qubays waxa keena min almaa qubayska biyaa keena biyaha ragga ka imanaya ama dumarka ka imanaya ayaa biyaha qubeyska waajib yeelaya ayaa xadiiska loola jeeda waxaan marka farqi kale lahayn manidaasi soo jeed ha uga timaado ragga iyo dumarka iyagoo soo jeeday ka timid ama iyagoo labadoodaba iska hurdaya oo qofkii iska hurdaya ayuu intuu qarway oo u riyooday ayaa maniyu ka timid farqi ma laha shahwo ha uga timaado ama shahwo la-aan ha uga timaado oo isla mid marba hadday maniyid yimaado oo manigu uu yimaado qubayskii uu waajibay waxaa la mid ah haddii meeshii muctaadka ahaa oo manidu inay ka timaado caadada looga lahaa haddaysan ka imaan waa la mid tusaale ahaan ninkii ragga ahaa nabaraa ku dhacay ama shiluu galay dhabarkiiaa ka jabay dhabarkii markii ka jabay dhabarkii waxaa ka soo daatay maniyaa ka soo daadatay qubayski waa waajib qubayski waa waajib shardi ma ahan meesha muctaadka ah oo طabiiciga ah ee bini aadamku طabiicada u leeyahay inay manidu ka timaado shardi ma ah haddii qofka ninkii ragga ahaa shil intuu galo ay maaragta sidaas uga yimaadaan oo dhabarka intuu ka jabo dhabarkii manidu ay ka soo daadato waa la mid qubayska waajib walmowtu geeridiibu kan saddexaad oo ragga iyo dumarka ay labadoodaba ay shirkada ku noqonayaan waa geerida ninku hadduu geeriyoodo ama haweeney ay geeriyooto waxaa waajib noqonaya in la dhaqo in la dhaqo waajib wey markaa leannahu xadiiskii bukhaari iyo muslim ay ka warinayeen saxaabiyaddii la dhihi jiray umu cadiya alansaariya gabadhan umu cadiya alansaariya waxay tihi dakhala calayna rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam xiina tuwufiyat ibnatuhu markii gabadhiisii la oofsaday nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa nabigu noo soo galay faqaala iksilnahaa halaaan gabadhii nabigoo dhimatay salى اllahu alيه wasalam wuxuu ku yihi saddex goor dhaquu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam saddex goor biyaha ku shuba oo dhaqa uu nabigu ku yihi salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh marka qofku hadduu geeriyoodo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo in la dhaqo waajibo wa halaaثatun saddexna takhtasu biha bihalaaثa saddexdaas waxaa khaas la ah annisaa-u dumarkii ayaa khaas la ah waxaa jira saddex arrimood oo qubayska waajib ka dhiga oo dumarku bis ay khaas ku yihiin wahiya saddexdaasi alxaydu dhiiggii caadada haweeneyda dhiigga caadada marba hadduu ka go-o ade marka qubaysku uu waajib noqonayo oo markuu dhiigku dhammaado oo meeshu engegto meeshu markay qallasho dhiiggu uu ka go-o markaas waajib inay markaa ay qubaysato si salaadii iyo ninkeedii iyo ay isugu diyaariso waajib waxaa u daliila qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yihi faاctazilu nisaءa fi lmaxiid walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna ilaahay jala jalaalah wuxuu leeyahay haweenka ka fogaada xilliga ay dhiigga xaydka ay qabaan walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna hana u dhowaanina ilaa ay ka daahir noqonayaan faidaa tadaharna hadday soo daahirsadaan fa'tuuhuna min xaysu amarakum ullah meeshii ilaahay uu idin amray markaa uga taga meeshii maaragta meesha haweenka looga tago oo haweenku ay wax ka dhalaan halkaa uga taga uu yihi ilaahay jala jalaalah wannifaasu dhiig umuleedkii wey wannifaasu dhiig umuleedkii wey qeybta labaad oo dumarku ay khaas iyaguna ay la yihiin oo qubayska waajib ka dhigaya waa haweeneydu haddii ay dhasho haweeneydu hadday dhasho dhiigga nifaaska waxaa weeye waa dhiigga yimaada addamu aljaari caqiba alwilaada waa dhiigga soo qulqulaya markii haweeneyda cunuga laga soo dhammeeyo cunugu uu ka yimaado oo cunugu uu ka soo baxo dhiigga yimaada kaasa waxaa la yidhaha nifaasa amaa xilliga fooshu ay socoto foosha xilliga ay socoto weli caruurkii uusan imaanin xilligaas dheecaanka iyo dhiigga iyo waxyaalaha imanaya waxaa la yidhaha damulfasaadaa la yidhaha oo salaadii ma reebayo oo haweeneydu intay iska mayrto oy iska daahiriso ayay iska dukanay kaas xaydna ma aha nifaasna ma ahna waxaa la yidhaha damulfasaad yacni foosha xanuunkeeda iyo waxyaalaha ku imanaya dheecaanka iyo dhiigga ku imanaya waxyaalahaasoo dhan intay isku soo daahiriso ay salaadeeda ay tukan laakiin midka nifaaska waxaa weeye waa dhiigga imanaya markii caruurku uu dhasho ka bacdi walwilaadatu dhalidii waxyaalaha kale qubeyska waajib yeelaya waxaa weeye haweeneydu markiiba ay dhasho cunugu uu ka yimaado waxaa ku waajibaya in markaa ay qubaysato waajibo faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii faraa'id اlgusli wuxuu u fasal yahay qubeyska waajibaadkiisa iyo qaabka loo qubaysanayo halkan sheekh wuxuu uga hadli maadaama lixdii arrimood oo qubeyska waajibu yeelayay aanu soo baranay qaabkee loo qubaystaa oo sharcigu uu waajib uu ka dhigay in loo qubaysto wa faraa'id اlgusli qubeyska waajibaadkiisu ثalaaثaةu ashyaaa saddex shay saddex shay qofku hadduusan samaynin markuu qubeyska waajibka uu ka qubaysanayo qubeyskiisii waxba kama jiraan kow anniyatu niyadii waa inuu kow markuu biyaha isku bilaabayo waa inuu niyeysto rafca alxadath alakbar xadadkii weynaa inuu iska zuulinayo ama waa inuu niyeysto qubeys waajiba inuu qubaysanayo taa inuu niyeysto waajiba ama hadduu biyihii isku daadaadiyo isagoo wax niyo ah aan la imaanin qubeyskiisi ma ansaxay haddii qubeyskiisi aysan ansixinna cibaadaadkiisii oo dhan aan ansixayn marka niyada waa laga maarmaan leanno niyada xikmatu tashriic waxaa weye xikmada loo jideeyey waxaa weeye alfarqu bayna alcaadati waalcibaada waa in caadada iyo cibaadada lakaa saaro adigu si caadiya waad u qubaysataa si cibaadaana waad u qubaysataa oo qubays cibaadaana waad samaysaa maxaa kala saari karaa labadooda qubayskan inuu yahay qubeyskii caadada ku ahaa inaad iska qubaysato iyo kii waajibka ahay oo cibaadada ahaa inuu yahay waxaa kala saari kara niyada bis marka inaad niyeysato waajib wey mar walba leannu nabigeena sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi innama alacmaalu binniyaat acmaasha dhan waxay ku ansaxayaan in la niyeysto wa isaalatu najaasati najaasada suulinteedii in kaanat najaasadu calaa badanihi jirkiisa meel ka mid a haddii nijaasa ay ku taallana waa inuu nijaasada uu ka zuuliyo waxaa sheekha raximah ullahu tacaala masalada labaad ee waajibka qubayska uu ka dhigay haddii jirkiisa meel ka mida nijaasa ay ku taallo waa inuu nijaasada iska zuuliyo markaa ka bacdi waa inuu qubaysto haddii nijaasadan marka ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay ma aha midii astajada bis tii astajada kale ulajeedada uu ka leeyahay ma ahane waa jirkan caadigaa haddii xataa nijaasa ay kaaga taallo waa inaad marka hore nijaasadaa iska zuuliso ka bacdi aada qubaysato oo haddii hal mar aan ka wada dhigtana maalan gacantii oo kale qofka waxaa uga taalla nijaasa uga taalla nijaasadiina waa nijaaso hal mar haddii biyihii laysku shubo halkaas mar ku baabi'i karta tusaale ahaan waa nijaasa xukmiya nijaasada waa tii kutubtii hore aanu laba usoo kala baranay inay u qaybsanto cayniya iyo xukmiya nijaasada xukmiyada waxaanu ka soo baranay inay tahay waa nijaasada aan dhadhanna lahayn urna aan lahayn aragtina aan lahayn ee laysaga xukminayo un meesha inay taallo wax ura iyo midna aan lahayn maalan gacantiisa waxaa ku taalla kaadi iyo matag iyo waxyaalo lamida ayaa ku yaala oo hadda ur iyo aragti iyo dhadhan midna aan lahayn ayaa ku taalla waa nijaasa xukmiya haddii marka biyihii hal mar intuu isku shubo nijaasadiina meeshii ay ka baaba'do jirkiisii oo dhanna biyihii uu gaarsiiyey kuma filla miya qubeyska waajibkaa intaas ugama dhacayo miya masaladaas waa mas'ala khilaafiya ah oo isku khilaafeen imaamu raafici iyo imaamu nawowi raximah اllahu tacaala imaamu nawowi isagu wuxuu leeyahay takfii gaslat waaxida can اlxadaثi wاnajas hal dhaqidaa ku filan qubeeskii iyo nijaasadii haddayba halkaas mar ku baaba'ayso halkaas maroo biyaha aad isku shubayso ayaa ku filan saasuu rajaxay alimaamu الnawowi raximah اllahu tacaala wahada huwa araajixu اlmuctamed sida muctamedka ahe raajixa waxaa weeye nijaasadii marba haddii qubayskii hal mar biyaha aad isku shubto ay nijaasadii saas ku zuulayso intaasaa ku filan waa sida uu rajaxay alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala wa isaalu lmaai biyaha gaarhsiintoodii ilaa jamiici shacari tinta dhammaanteed la gaarsiiyo iyo walbasharati jirka dhammaantiisa la gaarsiiyo waxaa kaloo waajiba sidaas oo kale oo waajibka saddexaad ah in jirka la gaarsiiyo iyo tinta dhammaan biyaha la gaarsiiyo meel qallalan walow hal xaboo tinaba allah ka dhigo hal xaboo tinaba allah ka dhigee meel qallalan waa inaad ka ilaaliso jirkaada waxaana mar walbaba muhima masale culimmadu markay baabkan ay ka hadlayaan ay ku tilmaamaan ladiifa masalada ladiifada ah kutubtii horena dhowr goor waan soo baraarujin jirnay waana lagamaarmaan mar walbaba inaan isbaraarujinno masaladaas ladiifada ay ku tilmaamaan waxaa weeye qofku markuu astajoonayo qubaas waajiba ayaa kugu jira qubaas waajiba hadduu kugu jiro meeshan markii aada saxarada u fariisanaysid saxarada markaad u fariisanaysid dabadaada inta ka muuqanaysa iyo gacantaas waa isku xugun gacantaas iyadoo qallalan haddaad ka tagtid ka warraba oo biyihii aadan marsin hooska mansaxa mansaxay soo maaha dabadan markii aada fadhiisatid oo saxarada aada u fadhiisanaysid inta dabada ka muuqanaysa oo bannaanka imanaysa intaas bannaanka imanaysa iyo gacantan waa isku xugun haddaadan dhaqin intaas oo weliba niyo aadan ku dhaqin qubayskaagu mansaxay ladiifay dhahaan culimada meesha marka leanna ladiif waxay ugu tilmaamayaan inta badan ay dadka ay ka qarsoontaa masaladaas marka waxaa la doonaya markaad qubaysanaysid haddii xataa markaas yacni aada hore usoo astajootay hore xataa haddaad usoo astajootay fariiso markaa qof maaragtaahay astajoonayo iska dhig meeshii dhaq dabada inta daahirkeeda ah daahirkeeda dhaq markaad fadhiisato bannaanka imanaysa ku dhaq niyo niyatu rafci alxadad alakbar rafci alxadadkaa ku dhaq markaa niyadaas meesha sidaa ugu dhaqdo istaag biyihii isku shub biyihii isku shub laakiin meeshii dabadii intii bannaanka imanaysay haddaadan mayrin oo aadan dhaqin ama aada dhaqdo laakiin niyo aadan ku dhaqin qubayska ma ansaxay ma ansaxay marka ladiifay dhahaan culimadu wa sunanuhu sunanu lqusli qubayska sunnooyinkiisu khamsatu ashyaaca shan shay wey intaasi waxay ahayd saddexdaasi waa waajibka qubayska qubaysku sunnooyin uu leeyahy oo nabigu noo suneeyey salى اllahu alayه wasalam atasmiyatu ilaah magacaabidu qofku inuu bismi اllaahi الraxmaan الraxiim uu marka hore uu ku bilaabo sunno waxaa looga qiyaas qaadanaa weese qaadkii ayaa looga qiyaas qaadan oo nabigu salى اllahu alayه wasalam uu ku tilmaamay yani marka la weese qaadanayo in bismi اllahi الraxmaan الraxiim lagu bilaabo laakiin waxaa mar walbaba isku baraarujin mudan dee sida hadda loo badan yahay waxaa lagu qubaystaa meelo lagu saxaroonayo oo lagu kaadinayo oo musqulihii ayaa maaragtaahay lagu qubaysanayo misagoo marka musqushii ku dhex jira oo meeshii lagu saxaroonayey oo lagu kaadinayey miyuu musqushii dhexdeeda wuxuu ku leeyahy qubayska markuu bilaabayo bismi illaahi iraxmaan araxiim uu ku leeyahy maya kuma dhahay meeshan maxalu dikri ma ah meel ilaahay lagu xuso waa anshaxumo musqushii dhexdeedii adigoo meeshii ku saxaroonaya bismi illaahi raxmaan raxiim ma dhehaysid koow inta aadan maaragtaa yacni musqusha aadan gelin ayaad bismi illaahi raxmaan raxiim aada leedahay adigoo markaa u niyeysanaya sunnadii qubayska inaad markaa ula jeedo u niyeysanaysid laakiin musqushii dhexdeeda maya lama ogola magac ilaahay in meel lagu saxaroonayo dhexdiisa in magaca ilaahay lagu dhexuso mamnuuc way taas lama ogolo atasmiyatu ilaah magacaabid wey walwuduu'u waysaqaad wey qablahu qabla algusli qubayska ka hor in la weyse qaato weyse qaad dhammaystiran waa sidii nabigu uu samayn jiray sala allahu calayh wasalam inta aadan mar walbaba aadan qubaysan ayaad waxaad samaynaya waa istajoone markaa istajooto markaa ka bacdi ayaad weyse qaadan weyse qaad dhammaystiran ayaad weyse qaadan markaa ka bacdi ayaad qubaysan madaad qubaysanaysid haddii cawradaadii aad ka ilaaliso gacmahaaga calacalaaga inaad ku taabatid weysadaasi waa kuu jirtaa leanno markii hore waad istajootay markaad istajoonaysay haddana sidii habkii aan samaynayna haddaad u niyeysato niyadii rafulxadas meeshii asturnay niyadii rafulxadas haddaad u niyeysato ood haddana weyse qaadatay markaa kabacdi biyihii waa isku shubi uma baahnid ba cawradii inaad taabatid markaa leanno markii horead niyadii aad ku dhaqday cawradii uma baahatid marka weysadaasi way kuu jirtaa cawradii haddaadan taaban oo weysadaadan iska burin walwuduu'u weyse qaad weeye qablahu qabla algusli qubayska ka hor la weyse qaato wa imraaru lyaddi gacanta marmarinteedii weeye cala aljasadi in jirka la marmariyo waxaa kaloo sunnaha gacmaha inaad jirka mar walbaba aad ku rugto ood marmariso maxaa yeele madaahibta qaaraa waajib ka dhigay sida maalikiyada oo kale imaam maalig wuxuu leeyahay gacanta marmarinteeda waaba waajib u leeyahy laakiin annaga madhabkeena shaaficiyada waa sunno gacanta in la ismarmariyo walmuwaalaatu xirxiriirinu sida weysaqaadka aanu kusoo qaadanay qubayskana waxaa sunnaa in la xirxiriiriyo ayaa sunnaa hal qayb kaliya inta dhaqdo qaybta kalena muddo dheer aadan jooginoo biyihii qaybaha dhammaantood dhaqidooda aad xirxiriiriso wa taqdiimu lyumnaa dhinaca midigta ka horumarintiisa way cala alyusraa dhinaca bidixda laga hormariyo jirkaaga dhinaca midigta xiga ayaad marka hore biyaha ku shubi ka bacdina dhinaca bidixda xiga waa sidii nabigu uu sameey jiray salى اllahu wslm wbaaraka calayh faslun haadakani faasilun mid wax kala saaro fi اliqtisaalaati اlmasnuuna wuxuu u fasl yahay qubaysyaalka sunnada ah ayuu fasalkani ka hadlay waliqtisaalaatu qubaysyaalka qubaysyaalkaasu almasnuunatu ee la sunneeyey sabcata cashara toban iyo toddoba way guslan min guslin oo qubaysa toban iyo toddoba qubays ayaa nabiganu noo sunneeyey salى اllahu wslm wbaaraka calayh guslu ljumucati jumcada qubayskeedii wey xilliga jumcada yani maalinta jumcada in la qubaysto waa sunno xadiis bukhaariyo muslim ay warinayeen nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi idaa jaa axadukum ila aljumucati falyaktasib qof adinka idinka mida hadduu jumcada aadayo ha qubaysto qubayskana wuxuu khaas ku yahay sida xadiiskaba hadda ku cad qofkii jumcada aadaya uu khaas ku yahay amaa qofkii aan jumco aadaynin maalan haweeneydii oo kale oo doonaysa inay gurigeeda isaga tukato salaadii duhur ama qofkii waa musaafir oo qof jumca ku waajibayba ma aha wuxuu doonaya inuu gurigiisa isaga tukado looma sunneeyo looma sunneeyo qubayskaas qubayska waxaa loo sunneeyaa qofka masaajidka jaamica aadaya oo sunnadii yacni jumcadii aadaya qofkaasaa loo sunneeya qubayska qubayskana wuxuu soo galaa xilligiisu xilliga fajarka salaada subax markay dhalato uu bilaabmaya qubayskaas waktigiisa halkaasuu kasoo bilaabmaa bilowgiis walciideyni wagusli lciideyn labada ciidood qubayskoodii waa ciid ulfidri iyo ciid uladxaa maxaa yeele cabdullahi bni cumar labada ciidoodba wuu qubaysan jiray kaana yakhtasil yowma alfidri qabla an yaqduwa ila almusalla cabdullahi bni cumar intuusan u kallihin meesha ciidda lagu tukanayo waa qubaysan jiray cabdullahi bni cumara laga hayaa isagana waxaa suurto gala inuu nabiga ka bartay sala allahu calayh wasalam oo qubayskaas hadda si toosa nabiga loogama hayo sala allahu alayh wasalam xadiis uu ku sheegay laakiin waxaa laga hayaa cabdullahi bni cumaraa laga hayaa cabdullahi bni cumarna waxaa weeye waxay u dhowdahay inuu nabiga ku arkay sala allahu wasalam wbaaraka calayh labada ciidood qubayskoodu wuxuu ka bedelan yahay qubayska oo jumcaha oo labada ciidood qubayskoodu iyaga waxaa loo sunneeyaa qofka yacni ciidda dukanaya oo masaajidka aadaya iyo qofkaan aadayn xataa qofkaan xataa aadayn oo ciidda aan aadaynin waa maalin dadka dhan inay wada qubaystaan sunno ah wey khaas kuma aha qofka aadaya masjidka kaliya sidii kii jumcadoo kale ma aha way kala bedelan yihiin labada qubays cid walba kan loo sunneeya waxay kale qubayska labada ciidood iyo ciidan iyo jumcaha qubayskeeda ay ku kala bedelan yihiin labadan ciidood qubayskooda wuxuu soo galaa nisfu leyl lix saaca habeennimo laga bilaabo waa la qubaysan karaa yani habeenka ciidda uu soo gelay walistisqaa waquslu listisqaa roob doonta qubayskeeda wey marka la roob doonayo oo salaadii roob doonta labadii ragcoo roob doonta intaan la tukan ka hor in lasoo qubaysto ayaa sunnaa maadaama meel lagu ducaysanayo oo lagu sunaysanayo oo lagu roog doonayo jamaacada qofku uu ku dhex gelayo waxaa looga qiyaas qaatay qubeyskii jumcaha laakiin kan daliil khaasa kuma soo aroorin roobdoonka jumcaha looga qiyaas qaatay walkhusuufi madoobaadkii dayaxa madoobaadkiisii iyo walkusuufi iyo qoraxda madoobaadkeedii qubeyskoodii dayaxa iyo qoraxda labadooduba hadday madoobaadaan iyagana waxaa la sunneeyaa in la qubaysto iyagana waxaa looga qiyaas qaatay qubayskii jumcaha ayaa looga qiyaas qaatay wاlguslu qubayskii weeye min gasli اlmeyiti liأjli gasli اlmeyti meydka dhaqidiisa dartiis loo qubaysto qofku hadduu meydka dhaqo waxaa loo suneeyaa inuu qubaysto meydaad dhaqday qubayso meydka aad dhaqday rag ha noqdo dumar ha noqdo qofku marba hadduu meyd dhaqo waxaa sunaa inuu qubaysto xadiiskii abu hureyra ayaana tilmaamaya abu daawuud uu warinayey nabiga salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi man gasla meyita falyaktasil qofkii meyd dhaqa ha qubaysto uu yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam waman xamalahu falyatawada qofkii meyd xambaara oo meydkii wax ka xambaarana isagana ha weyse qaato uu yihi rasuulku salى اllahu alayh wasalam wاlkaafiru guslu اlkaafir gaalka qubayskiisii weeye idaa waktigii ayuu qubaysanaa aslama uu soo islaamo gaalku hadduu soo islaamo waxaa sunno ahoo diinta u sunnaysay inuu markaa qubaysto laakiin markaa qubayskan gaalka loo sunnaynayo goormo wey idaa lam yujnib fii kufrihi markuu gaal ahaa haddiisan janaaba aysan ku dhicin intuu gaalka ahaa amaa intuu gaalka ahaa hadduu isku janaaboo jiray ka war markaa kabacdi uu soo islaamo de qubaysku markaas waajibu noqon ilaa markuu gaal ahaa wixii hadduu ma qubaysan jirinba intuu gaal ahaa hadduu qubaysan jirana niye iyo shuruud iyo waxaas kuma uusan qubaysan jirin marka isagoo gaal ahaa xilligii uu gaalka ahaa hadduu gaalnimadii uu ku janaabooday hadduu soo islaamo waajibay ku tahay inuu janaabadii yani ka qubaysto wixii hore wax qiimale ma ah la ictibaarin ma laakiin haddii markaan leeyahay qubayska gaalku waa sunno waa haddii xilligii uu gaalka ahaa janaabo aysan ku dhicin markaas sunno wاlmajnuuni waguslu اlmajnuun kii waalnaa qubayskiisiiwo iyo wlmuqmaa calayhi kii la mir daboolay oo suuxay qubayskiisiiwo idaa waktigay qubaysanayaan afaaqaa labadoodu ay soo miiraabaan qofkii suuxay iyo qofkii waalnaa labadoodu markii ilaahay maskaxdooda iyo miirkooda haddii uu usoo celiyo sidaas oo kale iyagana waxaa loo sunneeyaa inay qubaystaan laakiin goormo marka laleeyahay iyagana waa loo sunneeyaa waa haddii biyo aysan ka imaanayagana oo mani iyo shahwe aysan ka imaan intuu qofku waalnaa intuu suuxsanaa haddii shahwe iyo mani aysan ka imaan ama haddii qofkaas intuu waalnaaba mani iyo iska imaan jirtay de markuu ilaahay meerkiisa usoo celi waayo qubays waajibaaba lagu leeyahay markaas marka kii waajibka ahaa ee lagu leeyahay walguslu qubayska waay cinda alixraam xarmashada agteeda in la qubaystana waa sunno xarmashada maxaa loola jeedaa waa markaad xajka xiran rabtid welina aadan xiran cumraad xihan rabtaa welina ma aadan xihan xajka iyo cumrada markaad xihan rabto qubayso qubayskaa shardi ma aha qofku inuu daahir yahay xataa walow kaanaad xaa'idan haweeneyda iyadoo xataa dhiiggii caadada qabta oo dhiiggii caadada qabta ayay waxay rabtaa xajkii inay xirato ama waxay rabtaa inay cumradii xirato dhiig caadana way qabtaa way qubaysane leanna qubayskaas hadafka laga leeyahay ma aha in la isdaahiriyo isdaahirin ma aha isdaahirin maahan waxaa weeye maadaama mujtamacii isdhexgelaya ilaa xajkiyaa la xihanayo xajkii markii la xirto dawaafkiyaa la aadiyo dad badana isku imanaya marka dhididkaaga iyo qarmuunkaaga iyo dadka faraha badan oo xujayda inaysan ku dhibtoon xikmada laga leeyahay marka haweeney xataa haddii ay dhiig qabto way qubaysanay markay xajka xihan rabto ama cumrada ay xihan rabto walidukhuuli makata waliajli dukhuuli maka maka gelideeda darteed in loo qubaysto magaalada maka almukarama marka la gelayo intaad markaad geli rabto welina aadan gelinin waxaa sunnaa in la qubaysto liannahu cabdullaahi bni cumar ayaa ficilkaas laga hayaa saxaabigaas cabdullahi bni cumar kaana laa yaqdamu maka ilaa baata bidii duwa xataa yusbixa wayaktasib cabdullahi bni cumar mar walba oo maka hadduu gelayaba meesha la yidhaha diiduwa halkaasuu seexan jiray diiduwa meesha la yidhaha meeshaasuu ku waaberiisan jiray waa qubaysan jiray markaa ka bacdi ayuu magaalada uu geli jiray uma yadkhulu makata nahaara markaasuu xilligii maalintuu magaalada maka uu geli jiray wayadkuru can اnabiy salى اllahu عalيه wasalam anahu facalahu cabdullahi bni cumarna nabiguu ka sheegi jiray sala allahu calay wasalam inuu u qubaysan jiray magaalada maka intuusan gelin inuu nabigu u qubaysan jiray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh walilwuquufi liajli wuquuf istaag dartiisna waa la sunneeyaa in loo qubaysto bicarafata carafa la istaago waxaa kaloo sidaas oo kale sunno ah carafa marka la istaagayo welina aan la istaagin waa maalinta bisha dilxija ay sagaal tahay carafo marka la istaagi rabo in la qubaysto waxaa isagana laga hayaa qubayska saxaabiga la yidhaha cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cumar kaana yakhtasil liixraamihi qabla an yuxrim intuusan xaj ka xidhan waa qubaysan jira walidukhuuli maka maka intuusan gelinna waa qubaysan jira waliwuquufihi cashiyata carafa galabta carafa intuusan istaaginna waa qubaysan jira cabdullahi bni cumaraa laga hayaa afcaashaas oo dhan walilmabiiti waliajli lmabiit hoyaadka dartiisa in loo qubaystana waa la sunneeya bimusdelifo lagu hoyanayo habeenka musdelifo lagu hoyanayo waa habeenka tobanaad ee bisha dilxija ay toban tahay habeenka musdelifa marka lagu hoyanayo iyadana hoyaadkaas in loo qubaysto waa sunno laakiin mas'aladaas culimmada fuqahadu waa isku khilaafeen khusuusan shaaficiyada dhexdeed culimmada shaaficiyada akaru shaaficiya waxay leeyihiin lama sunneeyo musdelifo marka lagu hoyanayo qubayskaas lama sunneeyo waraajixu annahu laa yusanna imaamu nawowi iyo keyrkiisba saasay rajaxeen oo musdelifo qubayskeeda waxay leeyihiin lama sunneeyo hal saxaabi oo laga hayo nabigana lagama hayo sala allahu calayh wasalam cabdullahi bni cumar iyo saxaabada kalena lagama hayo inay qubaysteen waliramyi ljimaari waliajli ramyi iljibaari buuraha tuurashadooda darteedna waa loo sunneeyaa in loo qubaysto buurahaas athalaati ee saddexda ah saddexda buurood oo godadka marka la tuuranayo waa jamratu alsuqraa walkubraa walwasdac waa midda weyn iyo midda yar iyo midda dhexdhexaadka ah saddexdaas marka la tuuranayo mar walbaba qofku intuusan tuuranin inuu soo qubaysto dhagax tuurka ka hor ayaa la sunneeyey walidawaafi waliajli dawaaf dawaafka dartiis isagana waa loo sunneeyey mar walba oo kacbada aad dawaafaysid in iyadana lasoo qubaysto waa loo sunneeyaa dawaafka ma loo qubaysanaa oo sunno miya mise sunno ma aha iyadana waa mas'alo kale waa khilaaf bayna ashaaficiya wاlraajixu annahu laa yusanna sida raajix ah oo imaamu nawowi iyo culimo kaleba ay rajaxeen looma sunneeyo dawaafka in loo qubaysto liannahu isagana lama soo guurin oo nabigana sala allahu alay wasalam lagama soo guurin axad saxaabada ka midana lagama soo guurin marka dawaafka isaga lama hayo qubayskiisa walisacyi waliajli sacyi socodka bayna asafa walmarwa labada buurood oo safa iyo marwe dhexdooda marka la soconayana iyagana waxaa la sunneeyaa in loo qubaysto iyagana waa sidaas oo kale dawaafkii masaladanu la mid tahayo waraajix annahu laa yusanna sida raajixa isagana sacyiga looma sunneeyo oo khilaafaa jira isagana sida raajixa waa saas oo kale walidukhuuli madiinati rasuulillaah rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam magaaladiisii magaaladaasi gelitaankeediina waa loo sunneeyaa in loo qubaysto waa sidii maka almukarama qiyaasan calaa maka waxaa looga qiyaas qaadanaa maka cabdullahi bni cumar waa u qubaysan jiray wuxuuna sheegi jiray inuu nabigu sidaas samayn jiray sala allahu calayh wasalam qiyaasan calaa maka makaa looga qiyaas qaadano magaalada madiinatu lmunawara ee nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayh uu usoo hijrooday nabiganuna uu ku aasan yahay sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka la gelayo iyadana waxaa loo sunneeyaa in lasoo qubaysto allah subxaana wa tacaala